Guddiga gacanta ku haya dhismaha Isbitaalka Guud ee Deegaanka Bitaale ee hoos yimaada magaalada Galkacyo ayaa maamulka Galmudug iyo hay'adaha caafimaadka ka codsaday in laga qayb qaato dhismihiisa. Isbitaalkan oo dhismihiisu maraya heer gabagaba ah ayaa waxaa bilaabay bulshada deegaanka kaasi oo baahi badan ay u qabaan bulshada deegaanka. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha Isbitaalka Guud ee Deegaanka Bitaale oo hoos yimaada magaalada Galkacyo ayaa ka codsaday maamulka Galmudug in loo dhammaystiro isbitaalkan.
maanta waxaan isugu nimid intayadan waa isbitaalka degmada bitaale waxyaalaha ka dhiman oo qabyada weeye isbitaalkan heerar badan ayuu soo maray markii u horreysay waxaa ka soo bilaabay deegaanka bitaalaa bilaabay muxuu dhagaxdhigiisii iyo shaqadiisii koowaad marka labaadna waxaa ka qayb qaatay jaaliyadda dibadda intaba waa uga mahadcelinayna haddeerna wuxuu u baahan yahay dhammaystirkiisii maantay intaan ayaan isugu keennay inay nagala qayb qaataan nala daadihiyaan maadaama maanta isbitaalku ugu baahan yahay arrimo deg dega shaqadii awal isbitaalka loo dhisana ay diyaar tahay ay miiska saaran tahay waxaan ka codsanaynaa dadka muxuu ahaa muxsiniinta inay ka qayb qaataan hadda isbitaalka waxaa ka dhiman wax yar baa markaan ka dhiman dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan nala dedejiyaan haday wasaaradda caafimaadka tahay ayadana waa ka codsanaynaa
waa mahadsan yihiin maanta ay noogu yabooheen baarka la yidhaahdo shamiitadaas cagdhigga cabdisalaan sheega xiig iyo nuuro xasan aad baan ugu balyaynaya ugu mahad celinaya ilaahay ilaahay hayna barakeeyo intaan waa baahi weyn baan u qabnaa isbitaalkan waxaanu leenahay soo dhowaada soo dhowaada annagu waxaanu leenahay inaad sii fogaysaanoo aad iyo aad usii usii macnaha baahidaas usii gashaan weeye annaga warka iyagu isbitaalkii bitaale dadkii xoolo dhaqatada ahaa oo jiidaalaysnaa oo deegaanka deganaa iyo degmada dadkii deganaa waxay soo gaarsiiyeen meel sharaf leh oo qiimo leh tabar bayna hadda la cabanayaane xoolodoon ma ahan dowladda galmudug waxaan ka codsanayaa in ayaduna qayb weyn oo muhiima ka qaadato oo ay arrintan nala dadejiso Isbitaalkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay oo laga hirgeliyay deegaanka Bitaale kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegyada aasaasiga u ah caafimaadka